Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool haween badan oo nolol maalmeedka qoyskooda ka maareeya karinta cunnada iyagoo ka shaqeeya maqaayadaha yaryar ee ku yaala magaaladaasi. Qaar ka mid a haweenkan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka shaqeynta maqaayadaha yaryar ee ku yaala Beledweyne inay ka maareeyaan noloshooda.
daakadaas waa cunbulada lagu cunaahe waa duubnaa marka shaqada hadda waa sii kordhina maasha allah boqolkiiba boqol nolosha reerka aada uga maareeyaa waa shaqo markaas aan fahmay aan aaminsanahay aan isleeyahay waad waad maxay ahayde waa iskaga noolaan kartaa ama ku ilmo korso kartaa isleeyahay marka boqolkiiba boqol abaa maasha allah waa ciyaal wallaahi baa toban iyo kow aa ii joogto koob iyo toban ciyaal aa ii joogto ilaahay baa u joogaan intaasaan ku koriyaa canjeeradaas iyo muufadaas iyo waxyaabahaygaas xataa waa lay siiyaa oo waa qaataa ee joornaatigaygana iiga bannaan
waxaa igu dhariyey haddaan gurga joogo wax ku shilinoo dhexda duleela hadda ma haysto Ee, waxaa igu dhaliyey marka inaan shaqaysto waxaa igu dhaliyey ee, maxaa wahay shaqada ceeb maahan oo waa la shaqaystaa marka haddii aan la shaqaysto aniga shaqadaasaan aan- aan waxaa idhi meel rorogiyo waa kuu dhaantaa waxaan u dhiibi lahay dadkaas ee, maxaa wahay inay shaqaystaan oo haweenkan ayaa isugu jira kuwa iyaga iskale maqaayadaha oo ka shaqaysta iyo kuwa u shaqeeya haween kale si nolol maalmeedkooda ay u helaan